bandhiga arwada warshadaha dalka iyo ha qaabanqaabiyan dhallinyaro hal abuur leh iyo lakada afuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka walibaa bandhiga furitaanshia ku qayb galay mas-uuliyiin musukumadii gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba madaxda rugta ganacsiga ee dalka anku horeen cabdifataax xasan fiidow oo gudoomiyaha maamulka bandhiga yaa waliba uskuurbi anglajeedka langobadi bandhigu bandhigana ujeedka ugu weyn waxa loo qabtay waxay ahayd bulshada soomaaliyeed in la tuso dalka inuu leeyahay warshado wax soo saar dhallinyaradu ay ku dhiiradaan in dalka jibsi iyo wax walba laga soo saari karo ganacsatadana lagu dhiirogeliyo in meesha ay konteynar soo rara lahaayeen oo qof oo shaqaala ay shaqaalaysiiyaan dhinaga kalahana kumid ee bulshada ku qaybgalay daafarka bandhiga iyo walibayo ku hadleena axmiidi usileeye bandhigu oo inaan ka qayb qaadanayna bandhiga warshadaha soomaaliyeed kaasoo ah markiina ugu horeysay insha allah waxaa rajaynayaa inaan marar badanna ka qayb geli doono bandhigan iyo kuwo kaletoo la mid ah insha allah inaan ka qayb qaadan doono sunane waa maxamed cabdiraxmaan maxamed waxaana ka shaqeeyaa shaqaalaha warshada tusmo waxaana soo bandhignay maantay alaabtaanaan samaynay waxaana kusoo samaynay dalka waa alaab maaragtay ka samaysan caag muhiimaddeenna waxaa waaye inaan hore u ambaqaadno aan sufficient dalkoo dhan sufficient aan kaga dhigno xagga qurxinta rinta soo saarista waa kaa waan uga mahad celinaynaa inta yartaayaad oo maara juhdiga iyo dadaalka ay sameeyeen iyo mustawaa maanta ay soo gaareen shalay warshad lagama hadlaynin rajadeedna lama qabin dadkuna iswarsamay inay warshad samaystaan maanta waxaana dhamiyoon cunaynay shiibsi lagu sameeyey warshad soomaaliya ku taallo waa ku mahadsan tihiin warshadihii carwadii waa noo furan tahay warshadihiina maaragtay waxaan leenahay mabruugaan leenahay kuwa hadda ku fikiraayo inay wax samaystaanna annaga ka dowlad ahaan iyo ka gobol banaadir ahaanba waxaan u suuro gelinaynaa cid kastooo dalkaani wax ku soo kordhinayso cali ra'si walfooq madaxay noo saaran tahay albaabkeennana waa u furan yahay